بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyawm qodobbada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhulguriir aad u xooggan oo ku dhuftay xeebaha badweydda baasifiga iyo mawjadada sunaami ah oo gaaray dalalka ruushka maraykanka iyo jabaan xilli laga digayo musiibo aan horay loo arag oo ku dhufta dalalka dhaca badweyntaasi dowladda faransiiska oo wajahaysa fadeexad dhinaca difaaca ah iyo mid ka mid ah shirkadaheeda soo saara gujisyada oo loo dhacay afartan askari oo ka tirsan maleeshiyaadka xukuumadda burkina faso oo lagu dilay weerar mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ay fuliyeen maamulka yuhuudda oo cabsi xooggan ka muujinaya awoodda diyaaradaha darooniska ee ku soo badanaya mandiqadda bariga dhexe kana baqanaya in mustaqbalka dhow lagu soo weeraro malaayiin daroonis ah madaxweynaha maraykanka oo ka baaqanaya shirka dowladaha ku bahoobay isbahaysiga ji labaatan oo ka dhacaya dalka koonfur afrika xilli uu hoos u dhacay xidhiirka kala dhexeeya washington koonfur afrika maraykanka oo in ka badan sagaashan bilyan oo dollar ku khasaaray musiibooyinka rabbaaniga ah ee ku dhuftay lixda bil ee ugu horaysay sannadkan iyo khasaarahaas oo ka dhigan boqolkiiba toddobaatan musiibooyinkii ku dhuftay dunida oo idil muddadaasi maxaan ka naqaannaa fawaa'idda in qofku uu socdo masaafo dhan toddoba kun oo tallaabo si maalinla ah maxayse yihiin xanuunnada lagu daaweeyo socodka joogtada ah maalinkii qodobbadaas kuwa kale iyo xubintii wargaysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyawm لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag waa maalinimo arbaca ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay shanta bisha muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wararka ka imaanaya galbeedka qaaradda afrika ayaa ku warramaya in ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ay weerar xoogan ku qaadeen fariisin maleeshiyaadka xukuumadda burkina faso ay ku lahaayeen deegaanka dargowi ee dhaca gobolka kaya maalinkii isniinta aynu soo dhaafnay weerarkaas oo ahaa mid aad u xoogan ayaa waxaa ka qayb qaatay boqolaal ka tirsan ciidamada mujaahidiinta sida ay ku warantay warbaahinta maxalliga ah bayaanka soo baxay mu'asasada azalaaqah ayaana lagu sheegay in dhimashadu ay gaarayso ilaa afartan askari halka allah fadligii mujaahidiintu ay soo qaniimaysteen hub isugu jira gaadiid iyo saanad ciidan howlgalkan ayaa si aad ah waxaa looga hadalhayaa gudaha waddanka burkina faso iyadoo warbaahinta qaar ay sheegayaan in dhimashadu ay ka badan tahay ilaa konton ruux dhanka kale mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar ay ka fuliyeen tuulo lagu magacaabo yarmi waxa ay ku dileen ilaa shan askari halka sidoo kale afar askari oo ka tirsan maleeshiyaadka xukuumadda wagaduugu weerar ka dhacay mandiqadda sawli howlgalladan ayaa imaanaya iyadoo muddooyinkii dambe mujaahidiintu ay sii xoojiyeen weerarada ay ku beegsanayaan maleeshiyaadka xukuumadaha dabadhilifyada ah ee ka jira mandiqadda bishii muxaram aynu soo dhaafnay ayayna keliya mujaahidiintu waxa ay dileen ilaa shan boqol oo askari halka howlgalladii dhacay sannadkii lasoo dhaafay ee kun afar boqol afartan iyo lix lagu dilay in ka badan afar kun oo askari sida lagu sheegay tirakoob ka soo baxay jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا waa hagaag dhulgariir aad u xoogan ayaa ku dhuftay xeebaha badweynta baasifiga iyadoo mawjado tusunaami ah ay ku dhufteen xeebaha waddanka ruushka sidoo kalena ay gaareen dalal ay ka mid yihiin maraykanka iyo jabaan haddaba wararkii ugu dambeeyey ee musiibadani ku dhufatay qaaradda laatiin amerika iyo aasiya waxaa inoo soo koobaya walaalkeen maxamed xasan alfaatix haye maxamed bismillaah aad baad u mahadsan tahay suheyb ee dhulgariir badeed aad u xoogan ayaa laga soo calaamadeeyey inta badan ee dalalka ee marto ee badweynta lagu magacaabo bacific amba almuxiidulhaadi dalalka ayaa ku kala duwanaa xajmiga iyo waxyeelada ee dhulgariirkan tusaale ahaan maamulayaasha waddanka ruushka waxay ku dhawaaqeen in badgariir tusunaami ah oo cabirkiisu uu yahay sideed dhibic sideed darajo ee uu ku dhuftay jasiiradda lagu magacaabo kamjata oo dhacda bariga fog ee waddanka ruushka habeenadii talaadada qaybna ka ahayd arbacada sababtoo ah waddanka ruushka maadaama uu yahay waddanka ugu weyn ee caalamka dhanka masaaxada dhacdada hal mar ayay dhacday laakiin gobolada qaar waxay u ahayd talaado wakhtigaa qaarna waxay u ahayd arbaco waxaana maamulayaasha waddankaasi ku dhawaaqeen in mawjadaha tusunaamida loo yaqaano ee aadka u daran ay biyaha ay quusiyeen ee dhowr magaalo oo badankood ka tirsan xeebaha waqooyi ee jasiiradaha lagu magacaabo alkoriil jasiiradaha alkoriil waxay u dhexeeyaan xeebaha wadamada jabaan iyo ruushka hay-adda ugu sareyso ee fiisiyaga ee culumta ee waddanka ruushka waxay xaqiijisay inay calaamadeeyeen in ka badan soddon dhulgariir oo dhammaantoodba ka dhacayey badda waxaana ugu daran bay yidhaahdeen jasiiradda lagu magacaabo kamjata muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinayey burbur aad u xoogan oo ka dhashay badgariirkan sidoo kale dowladda ay ka mid yihiin maraykanka jabaan shiinaha beru almexic iyo ecuador ayaa soo saaray digniino ku aadan in muwaadiniintu aysan u dhowaanin xeebaha ay kasoo guuraan magaalooyinka xeebaha dhaca ugu yaraan guryaha xeebaha ku yaalla faarujiyo durbadiina awaamirtaas ayaa loo hogaansamay waxaa la dareemayaa in baddu ay gariireyso meelo badan laakiin maraykanka iyo almexic iyo beru badgariirka ka dhacay khafiif ayuu ahaa marka loo eego midka ku dhuftay waddanka ruushka oo burbur badan dhaliyey isla markaasna guryo badan ay baddu la tagtay mas-uuliyiin u hadlay dowladda jabaan waxay sheegeen in mawjada tusunaami oo meel dhexaad ah ay soo gaartay jasiirada lagu magacaabo hokaido ee dhanka waqooyi ee waddankaasi dhacda sidoo kale dowladda maraykanka waxay ku dhawaaqday in wilaayaadka kale ah hawaii iyo california ee mawjada tusunaami ay soo gaartay laakiin aad ay u yareed iyadoona hay-adda saadaasha hawada maraykanka ay soo saartay amar ah in dhammaan diyaaradaha duulimaadyada aysan badda basifica ay dul mari karin sababo la xiriira isbeddelada dhanka cimilada iyo biyaha badda oo aad u badan sahiibu arrinta qosida mudan waxay tahay in dhammaanba hay-adaha saadaasha iyo cilmiga dhulka ka baalooda ee reer galbeedka aysan wax digniin ah soo saarin hal marna ay la fajiceen tusunaamidan aadka u weyn ee ku dhufatay dowladaha kulaala badweynta loogu magacaabo basifica amba almuxiidulhaadi khubaro baaxitina waxay sheegeen in dhulgariirkan ku dhuftay badweynta basifica ee tusunaamiga uu yahay mid aad u xoogan oo ka sarreeyo dhammaanba waxyaabihii iyagu ay saadaalinayeen saacaddiiba dhulgariirkan wuxuu jirayey toddoba boqol oo kilomitir waana mid ka dheereeya diyaaradaha casriga ee loo yaqaano jak waxaa la arkayey biyaha badda oo magaalooyinka qaar ku soo butaacay oo cabirkooda lagu qiyaasay sagaal ilaa sideed mitir ilaa iyo hadda lama soo calaamadeynin khasaare dhimasho ah oo ka dhashay dhulgariirkan ka dhacay badweynta basifica laakiin waxaa la baneeyey magaalooyin waaweyn iyadoona wadamada ay marto badda basifica sida shiinaha maraykanka beru almexic iyo ecuador ay dadkooda ku amreen inay kasoo baxaan magaalooyinka waaweyn waxaana la arkayay boqolaal kun oo qof oo ka barakacaya magaalooyinkaasi lix labaatankii decembar sanadii labada kun iyo afartii waqti hadda laga jooga wax ka badan labaatan sannadood ayaa la xusuustaa in badgariir uu ka dhacay wadamo fara badan oo ay kulaansho badweynta hindiya oo ugu weyn yahay waddanka indonesia iyo wadamo kale oo dhaca waqooyi bari ee qaaradda aasiya dhulgariirkaas oo galaaftay nolosha kumanaan kun oo ruux xataa dhulgariirkaas wuxuu soo gaaray xeebaha soomaaliya gaar ahaan gobolka bari degmada xaafuun halkaas oo magaalada oydil ay qarqiyeen biyaha badda بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا وياحين قد فحت غوانيها
wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suweybaad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horrayntii xubinta wargeysyada ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa faransiiska oo wajahaya fadeexadii ugu weyneed ee dhinaca difaaca haddaba maxay tahay xogta laga dhacay shirkadda gujisada soo saarta ee ay leedahay xukuumadda baariis wargeyska financial times ayaa daabacay warbixin uu si qoto dheer daaha uga rogayo fadeexo amni oo weyn oo ku habsatay dowladda faransiiska waxaana ugu horrayntii warbixinta lagu bilaabay faransiiska ayaa wajahaya fadeexadii ugu weyneed ee dhinaca difaaca kadib markii la jabsaday xogo muhiim ah oo ay lahayd shirkadda neval group oo ah shirkad milatari oo faransiis ah islamarkaana qaabilsan dhisidda gujisyada nuyukleerka xambaara iyo maraakiibta dagaal ee casriga ah waxay jariiraddu sidoo kale sheegaysaa in xogta laga dhacay shirkaddan ay gaaraysa ilaa hal terabayt waxaana soddon gegabayt oo ka mid ah xogtan ilaa halka terabayt ah lagu baahiyey baraha kala duwan ee internetka gaar ahaan internetka qaybta qarsoon ee loo yaqaano dag web oo ah goobta ugu daran ee lagu kala iibsado xogaha xasaasiga ah ee dowladeed iyo macluumaadyada kale ee xasaasiga ah ee ka mamnuuca ah in lagu baahiyo internetkan kore ee muuqda neferobataw waa haakarka sida gaarka ah u fuliyey howlgalkan waxauna internetka ku baahiyey xoga ay ka mid yihiin resorsi koodka ama sharciyada loo adeegsado marka la dhisayo maraakiibta dagaalka sidoo kale softweerada lagu hago hubka gujisada nuyukliyeerka dukumentiye ku saabsan diyaaradaha dagaal ee rifaaliya ayuu sidoo kale ninkan bannaanka keenay iimeelo muhiim ah buugaag gacanta lagu qoray xoga shabakadeed iyo faylal quseeya tababaro xasaasi ah iyo tijaabooyin dowladda faransiiska wasaaraddeeda difaaca ay samaysay iyaguna waxay qayb ka noqdeen xogaha internetka lagu faafiyey ee laga jabsaday shirkadda neval group markan benigan uu ka falcelinaya xogta laga jabsaday waxa uu sheegay in tani ay u arkaan weerar la doonayay in lagu dhaawaco sumcaddooda islamarkaana aysan helin in weli si toos ah loo galay nidaamyadooda kala duwan ee kombiyuutarada warbixinta wargeysku waxay leedahay arrintan waxay si weyn u saamayn kartaa amniga faransiiska maadaama nafaal group ay leedahay qandaraasyo caalami ah oo ay ku siiso maraakiibta iyo nidaamyada difaaca dalal badan oo dunida dhaca dhanka kale gunaanadkii fadeexadan waxay iftiiminaysaa halista sii kordhaysa ee weerarada internetka gaar ahaan kuwa lala beegsado hay-adaha milatari ee sarsare loolanka diyaaradaha isqarxiya oo dunida kusii xoogaysanaya iyo yuhuudda oo tani ka muujisay walaac daran haddaba maxay sahaynadu ka barteen dagaalkii labiiyo tobanka maalmood ee ay la galeen iiraan marka laga hadlayo jaanibkan warbixin lagu daabacay wargeyska macaariif ayaa lagu sheegayaa in maamulka gumaystaha yuhuudda uu si aad ah uga walaacsan yahay horumarka ballaaran ee laga sameynayo dhanka diyaaradaha dagaal ee keligood isqarxiya kadib dagaalkii labiiyo tobanka maalmood ee ay la galeen iiraan waxay uu iftiimay sahaynada caqabad cusub oo dhanka tiknolojiyadda ah waxaa warbixintan oo uu qoray sarkaal hore oo ka tirsan ciidanka gumaystaha yuhuudda uu sheegayaa in sahaynadu ay iska difaaceen diyaarado fara badan oo ah kuwa isqarxiya oo ka yimid dhanka iiraan intii lagu guda jiray dagaalkii labiiyo tobanka maalmood balse taasi waxay walaac daran ku beertay maamulka benyamin netanyahu iyo sida filashada ay noqon karta mustaqbalka dhow haddii tiknolojiyadda ay marba marka ka dambaysa sii samayso horumar ballaaran sarkaalkan yuhuudiga ah waxa uu sheegayaa in wakhti aanan fogeyn la filan karo weeraro ballaaran oo lagu qaado gudaha dhulka yuhuudda weliba iyadoo la adeegsanaya malaayiin diyaarado nooca isqarxiya ah maadaama ay yihiin kuwo qiimo ahaan jaban garaad ahaan sarreeya sidoo kalena la adeegsan karo tiro fara badan tusaalena waxa uu u soo qaadanayaa dagaalka yukrain iyo sida xukuumadda kiyef ay dhowaan u shaacisay in sanad weliba ay soo saaratay ilaa shan milyan oo dronista nooca isqarxisa ah middan ayaana sahaynada ku beertay walaac xoogan iyo haddii tiknolojiyaddan ay sii faafto sida ay isaga difaaci doonaan warbixinta oo sii socota ayaa lagu yidhi dagaaladii hore ee ay israa'iil gashay sida kii lubnaan ee dhacay labada kun iyo lixdii waxay la tacaalaysay ugu yaraan saddex diyaaradood oo keliya laakiin hadda dagaalkii ugu dambeeyey ee labaiyo tobanka maalmood waxaa la adeegsaday in ka badan kun diyaaradood mustaqbalka dhowna waa suuragal in kumannaan daroonis ah la adeegsado weliba si maalinla ah waxa uu sidoo kale sarkaalkan yuhuudiga ah sheegayaa in daronisyada hadda la adeegsanaya ay yihiin kuwa si aad ah u horumarsan sidoo kalena adeegsanaya artificial intelligence ama garaadka macmalka waxay leeyihiin diyaaradahan ayuu yidhi dareemayaal casri ah iyo ilaalin farsamo oo ka difaacaysa weerarada korontada arrintanna waxay sababtay in nidaamyada difaaca caadiga ah sida aron dom ay si sahlan uga tallaabaan weliba iyagoo gaaraya hadafkooda waana halista ugu badan ee ay ka baqayaan maamulka gumaystaha yuhuudda marka laga hadlayo daronisyada militari ee keligood isqarxiya muxuu trump u diiday ka qaybgalka shirka g nty ee ka dhacaya koonfur africa cabton iyo washingtonna miyay siyaasad ahaan fooda isdarsan yihiin waa warbixin kale oo uu daabacay wargeyska sharqul awsad taasoo aan ku milaacsan doonno warbixin tooshka ku ifinaysa madaxweynaha maraykanka donald trump oo shaaciyey inuusan ka qaybgeli doonin shirka madaxda dalalka g nty ee lagu qaban doono koonfur africa bisha nofembar ee sanadkan waxa uu sheegay in uu beddelkiisa diri doono wakiil kale isagoona sabab uga dhigay khilaaf siyaasadeed oo weyn oo kala dhexeeya dowladda koonfur africa waxay saxiifaddu soo xiganaysaa donald trump oo mar war fidiyeenka kula hadlayay gudaha dalkiisa waxauna yidhi wax badan ayaan koonfur afrika dhib kala kulmay siyaasaddooduna aad ayay u xun tahay sidaa darteed ma tegayo trump oo hadalkiisa sii wataa ayaa si xooggan u dhaleeceeyey siyaasadda gudaha iyo tan dibadda ee koonfur africa arrimaha ugu xoogan ee khilaafka keenay ayay warbixintu ku sheegaysaa kasoo horjeedsiga ay samaysay xukuumadda cabton marka laga hadlayo xasuuqa bahalnimo ay sahaynadu ka geysanayaan gudaha marinka khaza sidoo kale arrimaha dowladda koonfur afrika iyo maraykanka xiisadooda cirka sii gelisay waxaa ka mid ah dacwaddii ay xukuumadda cabton u gudbisay maxkamadda waxa loogu yaro cadaaladda caalamiga ee i c g taasoo ay ku soo oogeen ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu arrimaha kale ee labada daraf sii kala fogeeyey waxaa qayb ka ah kadib markii uu madaxweynaha koonfur afrika sanadkan gudihiisa uu tegay washington trump ayaana xilligaas madaxweynaha xukuumadda cabton si aad ah uu ugu digtay islamarkaana sheegay in dadka caddaanka ah ee koonfur afrika ku sugan ay la kulmayaan lendaran taasoo uu ganafka ku dhuftay madaxweynaha koonfur afrika isku soo wadaduubo diidmada trump ee ka qaybgalka shirka g nty waxay astaan u tahay ayay warbixintu leedahay cadaadiska sii kordhaya ee u dhexeeya dalalka maraykanka iyo koonfur afrika xog daaha looga rogay khasaaraha hantiyadeed iyo midka nafeed ee gaaray caalamka marka laga hadlayo masaa'ibta kala duwan ee ka dhacday tan iyo bilowgii sannadkan laba kun shan iyo labaatan tani waa warbixin uu daabacay mid ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn ee ka soo baxa dalka ingiriiska waxaana daaha looga rogayaa baaritaan ay samaysay shirkad jarmal ah oo lagu magacaabo munikh rey waxa uu baaritaankan diiradda saarayaa khasaaraha hantiyadeed iyo midka nafeed ee ka dhashay masaa'ibta kala duwan ee ka dhacday dunida daafaheeda tan iyo bilowgii sannadkan laba kun shan iyo labaatan waxay ugu horrayntii warbixintu ka horumaraysaa saamaynta dhaqaale ee dunida gaartay taasoo ka dhalatay dabka duufaanada dabaylaha iyo daadadka haddii lagu horumaro dabkii ka kacay gobolka californiya gaar ahaan los angeles waxa uu galaaftay hanti gaaraysay ilaa laba boqol oo bilyan oo dollarka maraykanka waana khasaarihii dab uu geystay ee ugu badnaa sannadihii lasoo dhaafay isla maraykanka iyo masiibooyinkii ka dhacay khasaarihii hantiyadeed ee ay geysteen ayaa warbixintu ku guda jirtaaye dabaylaha iyo duufaanada ku dhuftay gobollada kala duwan ee dalkan waxay iyaguna sababeen khasaare hantiyadeed oo gaaraya ilaa sagaashan iyo laba bilyan oo dollar marka laga hadlayo khasaaraha nafeed iyo masiibooyinkii dhacay sannadkan laba kun shan iyo labaatan waxa uu wargeesku sheegayaa in dhulgariirkii ka dhacay dalka miyanmar siddeed iyo labaatankii maars uu sababay dhimashada ilaa afar kun iyo shan boqol oo qof dhanka dalalka yurub waxay iyaguna wajaheen dhacdooyin kala duwan waxaana ka mid ah dhulgariir ku dhuftay gobolka flyce ee dalka switzerland bishii mey ee sannadkan halkaas waxaa ku burburay ilaa boqol iyo soddon guri waxaana la sheegay in khasaaraha hantiyadeed uu ka badan yahay ilaa shan boqol oo milyan oo dollar gunaanadkii warbixinta iyo baaritaanka ay samaysay shabakadda munikre ee dalka jarmalka ma aysan soo hadal qaadin qaaradda afrika iyo haddii ay jiraan musiibooyin ka dhacay tan iyo bilowgii sannadkan guud ahaana waa inaga intaa dhegaystayaal xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديد waa hagaag maxaan ka naqaannaa fawaa'idda ku jirta in qofka uu socdo masaafadhan toddoba kun oo tallaabo si maalinla ah maxayse yihiin xanuunnada lagu daaweeyo socodka joogtada ah maalin kasta warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir socodku waxa uu leeyahay faa'iidooyin kala duwan oo badan kuwaasoon lasoo koobi karin sharci ahaan waxaa loo aqoonsan yahay socodka waxyaabaha mustaxabka ah lagana jecel yahay gudaha muslimiinta sidoo kale waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah jirdhiska iyo riyaadada kuwooda ugu nafciga badan ee waxtarka u leh jirka iyo maskaxda qofka faa'iida caafimaadda oo allah ku maanaysto dadka sameeya socodka ama raadiya waxtarkiisa waxaa ka mid ah in lugeynta ama socodkaas uu kobciyo caafimaadka wadnaha iyo xididdada dhiigga waxaana socodka joogtada uu hagaajiyaa wareegga dhiigga iyo yareynta cadaadiskiisa waxaana ka hortagaa cudurrada wadnaha iyo istaroogga waxaa sidoo kale socodka fawaa'idiisa ka mid ah xakamaynta miisaanka xoojinta lafaha iyo kala goosyada socodku waxa uu dhanka kala kiciyaa hormoonada farxadda taasoo hagaajisa niyadda kana yaraysa walbahaarka iyo welwelka xagga hurdadana waxaa socodka joogtada uu nidaamiyaa saacadda iyo iskudheelitirka dabiiciga ee jirka taasoo keenaysa hurdo fiican oo deggan waxaa sidoo kale laga dhaxlaa kordhinta tamarta maadaama uu kordhiyo wareegga dhiigga iyo oksijiinka jirka taasoo horseedaysa tamar iyo firfircooni badan dhanka kale socodka waxaa laga hortagaa cudurrada dabadheeraada sida sonkorta nooca labaad cadaadiska dhiigga iyo kansarrada qaar haddaba sida aan xusnay socodku waxa uu yareeyaa cudurrada dhanka kale ka hortag u yahay kuwo kale halka sidoo kale laga dhaxlo fawaaid kala duwan inaad socotid toddoba kun oo tallaabo waxay kor u qaadi kartaa awooddaada maskaxeed waxaana kaa caawinaysaa inay ka hortagto cudurro kala duwan oo badan waa sida ay ku warramaya dhakhaatiir badan cilmi baarayaashuna ay tilmaamayaan in la qaado toddoba kun oo tallaabo waa wax macquul ah marka la fiiriyo toban kun taas oo inta badan loo arko inay tahay halbeeg la gaaro cilmi baaris lagu daabaca wargeyska caafimaadka ee lanset ayaa waxaa lagu ogaaday in tallaabooyinkaas la qaado ay yareynayso dhibaatooyin caafimaad sida kansarka asaasaqa iyo cudurrada wadnaha natiijooyinka ayaa dad badan ku dhiirigelinaya inay la socdaan tallaabooyinkooda si ay kor ugu qaadaan caafimaadkooda siday cilmibaarayaashu sheegeen waxaan qabnay aragtida ah inaan qaadno toban kun oo tallaabo maalinkii ayay tiri mid ka mid ah dhakhaatiirta si aadka u taageera socodka toban kun oo tallaabo qiyaastii waa sideed kilomitir masaafada saxda ah ee qof kastana isku mid ma ahan waxaanay ku xirnaan kartaa dhirirka jinsiga iyo xawaaraha socodka dadka socodka dheereeya waxa ay qaadaan tallaabooyin ballaaran in la qaado toban kun oo tallaabo waxay soo bilaabatay sannadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii markaasoo jabaan looga ololeeyey waxaa la qaaday xilligaasi olole kale oo lagu magacdaray mambokey kaasoo macnihiisu yahay toban kun oo tallaabo waxay masaadir ka tirsan dhakhaatiirtu sheegeen in tirada tobanka kun si khaldan loo adeegsaday waxaana ay noqotay cabir aan sax ahayn iyadoo barnaamijyo badan oo jirdhiiska ah ku taliyaan in la adeegsado cilmi baarista lancet waxa ay faahfaahisay cilmi baaristii hore ee xooga caafimaad iyo macluumaadka dad ka badan boqol iyo lixdan kun oo adduunka oo dhan ah dad socday laba kun ayaa la barbar dhigay kuwa socda toddoba kun oo tallaabo kuwa socday toddobada kun ayaa la ogaaday in ay ka yaraayeen khataraha sida cudurrada wadnaha kuwaasoo yaraaday shan iyo labaatan boqolkiiba kansarka oo hoos u dhacay lix boqolkiiba asaasaqa oo isna soo dhacay soddon iyo sideed boqolkiiba iyo laba iyo labaatan boqolkiiba oo xanuunada niyadjaabka ah cilmibaarayaashu waxa ay sheegeen in tirooyinka qaarkood aysan ka saxnayn kuwo kale maadaama laga qaaday tiro aad u yar cilmibaarista waxay soo jeedinaysaa tallaabooyinka ugu yar sida afar kun oo tallaabo maalintii haddii aad qaado in ay caafimaadkaada kor u qaadayso marka la barbar dhigo mid ka sii yar sida ilaa laba kun oo tallaabo mid ka mid a dhakhaatiirta soo jeedinaya fikraddan ayaa sheegay inuu dhaafay qiyaastan isagoo inta badan gaara ilaa iyo lix iyo toban kun oo tallaabo maalinkii isagoo intaa ku daray in ujeedku yahay socodka ee uusan ahayn tirada tallaabooyinka uu qaadayo qofka ujeedku waa inaad baxdaa faa'iidada caafimaadkeena maskaxda iyo caafimaadkeena kale waa wax weyn balse uma fududa in lagu qiimeeyo tallaabooyin la tiriyey ayuu leeyahay lixdan afar jirkan waxa uu bilaabay in maalin kasta uu socdo kadib markii uu wadno xanuun ku dhacay sanadkii labada kun labaiyo labaatankii waxaa ku dhiirigeliyey sodogii oo sidoo kale wadno xanuun uu ku dhacay markii uu da-daas jiray ninkan waxa uu sheegay in telefoonkiisa uu tiriyo tallaabooyinka uu qaado maalin kasta taasina ay siisay higsi iyo sidoo kale faa'iidooyin caafimaad nidaamyada jimicsiga intooda badan waxa ay diradda saaraan wakhtiga ay qaadato ee ma xisaabiyaan tirada tallaabada tusaale ahaan ururada caafimaadka waxa ay sheegaan in looga baahan yahay dadka waaweyn in ay sameeyaan ugu yaraan boqol iyo konton daqiiqo oo jimicsi ah ama toddobaatan iyo shan daqiiqo oo jimicsi xooggan ah toddobaad kasta mid ka mid a dhakhaatiirta ayaa sheegay in taladan ay mararka qaar ku adag tahay dadka inay fahmaan balse ujeedka habkan uu yahay weli wax fiican waxaa jira dad dabaasha kuwa baskiilka wada ama kuwa naafo ah oo aan tallaabooyin qaadi karin ayay tiri doctoreseding oo sidoo kale ku talisay tallaabooyinka caadiga ah ee dadka qaadaan inay tahay mid kale oo dheeri ah doctor daniel bailey oo ka tirsan jaamacad ku taal magaalada london ayaa sheegay in daraasadda ay ka hor imaanayso tallaabooyinka tobanka kun ee ay aaminsan yihiin dadka in la sameeyo inkastoo toban kun ay tahay hiigsi ku habboon kuwa aadka u firfircoon haddana in laga dhigto halbeeg shan kun ilaa iyo toddoba kun ay tahay wax la gaari karo oo macquul u ah dad kale oo badan doctor andrew scott oo bare ka ah jaamacadda bortsmouth ayaa aaminsan in tirada saxda aysan muhiim ahayn balse ay ujeeddadu tahay keliya socodka ugu dambeyn socodku keliya ma ahan mid ay ku aflaxaan dad gaar ah ama kuwa qaba cudurrada ee sidoo kale waxa uu faa'iido badan oo xagga fikirka iyo maskaxda ugu jira qof weliba muslimiintuna tahay inay ka faa'iidaystaan maadaama uu qofka muslimka si xeeldheer ugu ogaanayo cadamada iyo awoodda allah allah subxaanahu wa tacaala waxa uu suuratulmulki ku leeyahay هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور goobaha ugu muhiimsan ee ku habboon in lagu socdo naftana lagu abaabiyo sida ay sheegaan culimmada waxaa ka mid ah goobaha ama amaakinta rabbaaniga sida buuraha keymaha dhulka cagaarka iyo goobaha la midka ka baxsan awoodda bani aadamka marka aan ku socno goobahaasi halkana qof waxa uu gelayaa jawi kale oo isla sheekaysi ah sida laba ruux oo wada socda waa isaga iyo maskaxdiisa oo qura ah halkaasoo uu ka helayo fursad uu kaga tadabburi karo awoodda allah iyo weyninkeeda socodka ayaa ah mid ka dhaqaajiya maskaxda kuna riixaa dhanka kale in ay curiso ama alifto si ka duwan isla hadalka la xidhiira mashquulka marka uu qofku ka soo baxo gurigiisa isagoo u socdo goobta shaqo ama goobta waxbarasho taasi waxay culimmadu ku sheegaan inay tahay masaafo meyd ah marka loo eego socodka uu qofku u qasdaeyo inuu uga faa'iidaysto caafimaadka maskaxda iyo qalbiga kuna soo qaato wakhti ka duwan xilliyadiisa shaqo waxaa farqi u dhexeeya in qofku uu meel u socdo sida goobta shaqada iyo marka uu iska socdo si uu caafimaad ahaan wakhtiga uga soo faa'iidaysto waxaana la tilmaamaa in socodku yahay xaalad mar qura ay midoobaan caqliga jirka iyo caalamka daqiiqadaha ama saacadaha uu qofku ku tadabburayo koonka iyo waxa saaran faa'iidada ku jirta maxay tahay dhulka oo la socdo ilaah baa taa inuu caddeeyey faa'iidada ku jirta waa aayaad dhowra in lagu tadabburo la fiiriyo ummadihii naga horreeyey waxay ku dambeeyeen ee ilaahay ku caasiyey way ku jirtaa meesha midda kale marka aynu dhulka marayno faa'iida nolosheena faa'iido badan baa ugu jirta iyaduna oo dhulkii waa qaybo kala duwan waa dhul lama degaan lagu noolaan karin dhul biyare oo lagu noolaan karo iyo dhul beeraha ku fiican dhul aan ku fiicnayn dhul dagaalka ku fiican oo buuro iyo maarsa iyo kaymo iyo iyo dhul iska bannaan lama degaana waxaas oo dhan waxaa weeye inaan dhulka marro faa'iidadaasaynu ka helaynaa faa'ida dunyawiya iyo akhrawiya labada waan ka helaynaa marka faa'idada ku jirta waa taas waxaa ugu badanna asalkuna waxaa weeye in lagu ictibaar qaato oo lagu waana qaato ummadihii naga horreeyey ee dhulkan ku noolaa meeshay ku dambeeyeen iyo sababta lagu halaagay inaan ogaano markaasi aynu dariiqa ay ku halaagsanma uga leexano بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabinnay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى